bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay sideed iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda maraykanka ayaa waxa ay magaalada washington ku dhaarisay safiirka cusub ee soomaaliya kaasoo lagu bedelay haweeneydii hore iskuga isaga casishay arrimo shaqsi awgeed ee dowladda maraykanka ay usoo magacowday inay safiir kaga noqoto gudaha dalka soomaaliya munaasabadda dhaarinta ee safiirka cusub ee maraykanka steve ayaa waxaa ka qayb galay ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan afrika diblomaasiyiin iyo saraakiil ka socda waaxda arrimaha dibadda maraykanka ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinacyo badan balse ay jiraan caqabado kale oo isugu jira dhinacyada siyaasadda amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee u magacowday soomaaliya steve oo khudbad ka jeediyey munaasabadaasi dhaarinta kadib ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiso ciidamo qaran oo adkeeya ammaanka soomaaliya iyo la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in soomaaliya ay taageero ka hesho caalamka ciidamada midooda afrika balse haatan la gaaray wakhtigii ciidamada soomaalida lagu wareejin lahaa ammaankooda waxa uu sheegay in soomaaliya ay haatan leedahay mas-uuliyadda wakhtigan waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay inay abuuraan ciidamadeeda qaran ee soomaaliya kalsooni iyo sidoo kale taxadir dheeraad ah oo ka dhan ah dagaalada shabaab lagula jiro aqalka sanadka ayaa bishii may ansixiyey safiirka cusub ee u qaabilsan soomaaliya ambasador steve kadib markii madaxweyne barack obama uu magacaabay waxaana lagu bedelay haweeneydii katrina oo xilkaani safiirnimo isaga casishay sababo shaqsi awgeeda maraykanka ayaa sanadkii laba kun laba waa laba kun saddex iyo tobankii mar kale dib u aqoonsaday soomaaliya oo kalsoonida kala laabtay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyadoona haatan safiirkan lagu wado inuu soo gaaro gudaha dalka soomaaliya si uu u wado howlihii shaqo ee kala dhexeeyey soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa waxa ay mar kale dib ula wareegeen deegaanka goofgaduud ee duleedka magaalada baydhabo halkaas oo ay shabaab qabsadeen ka gadaal markii ciidamada ay isaga baxeen difaacyadii ay ku lahaayeen deegaankaasi ciidamada gaarka ah iyo koonfur galbeed oo ka ambabaxay magaalada baydhabo ayaa iska horimaad kooban waxa uu ku dhex maray al-shabaab meel duleedka kaga beegan deegaanka goofgaduud kadibna ciidamada waxa ay qabsadeen deegaankaasi gudoomiyaha degmada goofguduud xuseen wardheere oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ciidamada dowladda soomaaliya ay guulo ka gaareen ka gadaal markii ay ka itaal roonaadeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee gacanta ku dhigay deegaankaasi sida uu ku warramay gudoomiyaha deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ka gadaal markay ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom la wareegeen mar kale deegaanka goofguduud ee dhaca duleedka magaalada baydhabo oo qiyaastiina soddon kilomitr u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay degmada goofguduud waliba waa si diblomaasi ayaan ku xili xalafa madiaati ciidamada ciidamada oo dawladda koonfur galbeed iyo federaalka oo iyo danfaraas iyagu badan waliba waa dagaal makadiin waliba waaba waba umaba garniyo laguleykubaya waa badyaala yar walyada kadhiis goofguduud degmada isqabsha galantaano ka jirta dawladda haysat wallaahi meel kasugayin wejigii duurkaa ka jiraan xaalada waliba wali inti shabaab wali kasoo diyaye lama lama lama qof oo dogo waayarayo nailanko kalagu badan ayaa duurka lakaanina ayaa tugmiil kasugayin majeero wallaahi dadkaasi dadoo siyaasada hudaydi walka jira mahayna ilaa iyo tan wali langobanilyaa wali langobanilyaa badna intaada lamadaas qof layba gobadan walkalaba magoban lamadaas lay gobadan lamadaasna ilaa iyo hata meel kasugayin majiin ilaa iyo hata ciidamada ama soom wali goofdiinanku basi majiinon ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa inta badani sameeya inay isaga baxaan deegaanada gacanta ay ku dhigaan ee ka tirsan qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca koofureed iyadoo aan la sababaynin kabixitaankooda waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli sidoo kale la sheegayo in ciidamada midooda afrika ee amisom ay mushaaraadkoodii ka maqan yihiin muddo lix bilood ah taasoona sababayso in dhufaysadii qaar ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya isaga baxaan taasoo suurto gelisa in mar kale al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan deegaanada qaar ee ka tirsan goobihii horey loogala wareegay maamulka gobolka bay ayaa isagu sheegay inaan loo dulqaada doonin kabixitaanka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya dhufaysyo horey lagala wareegay al-shabaab iyo magaalooyin waxauna sheegay intaasi cadaadis lagu saari doono ciidamada amisom inaysan mar kale samaynin arrinkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli madaxda dowladda soomaaliya hore ay u sheegtay inaysan jiri doonin kallaabasho goob ah laga qabsaday maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kula jira ciidamada dowladda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddiga difaaca baarlamaanka kenyana waxa uu sheegay in warqad qoraal uu u diri doono qaramada midoobe kaasoo looga codsanaya in qaramada midoobe ay kula wareegto howlgalka midowda afrika ee amisom ee ka socda soomaaliya xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa waxa uu sheegay in qalab la-aan haysata ciidamada kenya oo qaybta ka ah howlgalkan ay caqabad ku noqotay fulinta howlgallada loogu talagalay la dagaalanka kooxda al-shabaab waxa uuna ka hadlay dhismaha qarashaadka la siiyo ciidamada amisom isagoona tilmaamay in dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobe laga doonayo in ay daboolaan kaalintii ay bannaysay britain ee ku aadaneeday howlgalka soomaaliya ka socda dowladda kenya ayaa soomaaliya waxaa kaga sugan askar badan kuwaasoo dalka soo galay sanadkii labada kun koo iyo tobankii xilligaasi oo shabaab laga jibiyey afduubka ay ka geysteen magaalada xeebta ah ee dalkaasi ee bambaasa dowladda kenya ayaa tan iyo markaasi waxay soomaaliya ku weysay ciidamo aada u fara badan iyadoona qaarkooda la sheegay in ay gacanta u galeen shabaab halka kuwo kale lagu laayay goobihii ay ku sugnaayeen ee ay kala dagaalmayeen kooxdasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa loogu baaqay inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii hore oo u sameeyey ku aadanaa gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa oo loo qaadi doono weriye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag kaasoo ku xanuunsanaya isbital ku yaala gudaha magaalada muqdisho kulan ay isugu yimaadeen wariyaasha soomaaliyeed ee ka kala howlgala muqdisho iyo london ayaa waxaa loogu soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in si deg deg ah uu kaga dhabeeyo ballanqaadkii siyaabaha ee ku aadanaa gargaarka caafimaad ee dalka dibaddiisa loogu qaadi doono wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag oo muddo saddex jeer qaliin lagu sameeyey gudaha magaalada muqdisho gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaja maahire jaamac aadan ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii isagoona xusay in ay dareensan yihiin hawsha qaran ee madaxweynaha soomaaliya oo u hayo ummaddiisa bukaankan cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaana la dhibaatoonaya dhaawac ay u geysteen kooxo hubaysan xilli uu ku sugnaa afaafka hore ee iridka laga gala gurigiisa abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa sheegay in inay dareensan yihiin madaxweynaha inuu ku mashquulsan yahay howlaha siyaasadeed hase ahaatee ay og yihiin in uu hilmaamin waxa uuna ka codsaday in la dedejiyo ballanqaadkaasi sidii looga dhabay lahaa maxamed maxmuud doore oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada london ayaa ka hadlay kulan lagu soo dhoweynayay xogeyaha guud ee nusaja ayaa sheegay in madaxweynaha uu horey u ballanqaaday sidii cabdirasaaq jaamac cilmi balaag dibadda caafimaad loogu qaadi lahaa haatanna ay ka sugayaan in uu ballanqaadkaasi fuliyo sida uu sheegay wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii lagu dhaawacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya tan iyo xilligaasina waxa uu marayaa haatan ilaa iyo afar qaliin oo lagu sameeyey taasoo weli lagula tacaalaya dhibaatadii soo gaartay waana bukaan haatan ku sugan mid ka mid a isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasi oo ay sheegeen bahda caafimaadka in ninkan uu u baahan yahay gargaar dalka dibaddiisa ah ugu dambaynna wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ku warramayaan in ay magaaladaasi xeebteeda kula soo caarisay dad la sheegay inay ka soo jeedaan jasiiradda qobrus kuwaasi oo la tilmaamay doon ay saarnaayeen inay ka dejisay xeeb ku taalla gobolka jubbada hoose badmaaxiyiintan ayaa waxaa la sheegay in ay cillad farsamo awgeed ugu soo caarisay doon ay wateen waxayna sheegeen in ay muddo shan iyo afartan cisho ah doontooda dul sabaynaysay badda badmaaxiyiintan ayaa xaaladooda caafimaad ay aad u liidato ayaa waxaa la dhigay isbitaalka magaalada kismaayo halkaasoo lagu daweynayo iminka taliyaha booliska magaalada baydhabo korneel xasan khayre ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay saldhigga magaalada kismaayo waxa uuna sheegay in shantan nin ay yihiin kulluumaysato kadibna baaris ay ku sameeyeen ay ku ogaadeen arrinkaasi taliyaha ayaa waxa uu sheegay in haatan weli gacanta lagu hayo raggan uuna soconayo sidoo kale baaritaanka waxa uuna waxaanu qorshaynaynaa in aan baxnaanino dowladda goboleedka jubbaland ayuu go-aanka u yaalaa sida uu tilmaamay taliyaha ciidanka booliska ee jubbaland raggan oo ilaa iyo shan gaariya ayaa waxaa ka muuqanaya duruuf dhanka nolosha ah waxayna shan iyo afartan cisho sheegeen inay dul sabaynayeen biyaha badda ka gadaal markii cilladda ay qabsatay doontii ay wateen raggaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur aamiin tani intaan mar kale dib u kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh